بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم رحمه الله والتصوير ذي روح وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديقهم زدي سجود لغير الله دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي غلول ونوح والتطير بعده وأكل وشرب في لجين وعسجد waxaan ku dhex jirnay kitaabkeennii ama risaaladeennii manduumat alkabaa'ir lilxajaawi raximah اllahu tacaala musanifka wuxuu halkan waxaan ka soo baxnay siddeed iyo afartan kabiiro ayaan ka soo baxnay wuxuu ka bilaabayaa kabiiradii sagaal iyo afartanaad ayuu halkan ka bilaabayaa wuxuu yidhi musanifka raximah اllah wataswiiru dii ruuxin waityaanu kaahinin waityaanu caraafin watasdiiqahum zidi wa min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa ka mid ah taswiirun taswiiru dii ruuxin ay taswiiru saaxibi ruuxin shay nolol u saaxib ah xayaato ay ka suuroodo sawirideeda la sawiro dunuubta kabaa'irka bay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah wa ityaanu kaahinin ninka kaahinka la yidhaahdo ee qeybkan ka warramaa yidhaahdo u tegistiisii loo tago ayana waa dembi kabiiro ah waxaa kaloo dunuubta kabiirada ka mid ah wa ityaanu caraafin ninka qofka caraafka la yidhaahdo ee waxyaalaha dhuma iyo wixii maqan iyo aan ogaha yidhaahdo wax ka sheeg sheego u tegitaankiisii loo tago ayaa dunuubtii kabiirada ka mid ah wasid ziyaadi oo saddexdaa kabiiroo aan soo sheegnay tasdiiqahum labadaa kabiiroo dambe ityaanu kaahin iyo ityaanu caraaf wasid ziyaadi calaa ityaani alkaahini waalcaraafi tasdiiqahum rumayntoodii loo rumeeyana ku dar oo waxa ay sheegaan inuu qofku u rumeeyo ayana kabiiro afraad ka dhig weeyaan halkaa musanifka beydkan afar kabiiroo ku sheegay afar dunuubta waaweyna buu ku sheegay kan koowaad waxa weeye wax ruuxu ay ka suurowdo oo ruux leh ama insaan ha noqdo bani aadama ama xayawaankan maashiga ahee xoolaha ha noqdo ee dhulka ku socdo ama kuwa duulo oo xayawaanaadka daa'irka la yidhaahda shimbiraha ha noqdee sawirideeda la sawiraahi dunuubta kabiiradaa bay ka mid tahay wuxuu kaloo ku sheegay musanifka kaahinka qofka la yidhaahdo yacni qofka kaahinka la yidhaahda rag iyo dumarka u doonaba ha noqdee waa qofka yidhaahdo waxaa maqan baan ka warramaa qeybkaan ogah qeybkaan ogaha yidhaahdo oo asraar ummadda ka qarsoon baan aqaanaa yidhaahdo oo qofka uu u tago oo wax u doonto cilmi uu raadsado ayana dunuubta waaweyne kabiiradaabay ka mid tahay caraafkuna waxay culammadu ku sheegaan waxaa la yidhaahdaa waa midka isagana alaabta la xada iyo waxbay markan yihiin iyo maaragtay xoolaha dhumo oo kaleeto duurka ku maaragtay ku dhumay oo lala-yahay iyo meeshay shaygaas uu maaragtay joogo ama yaallo aan ogahay qofka yidhaahdana waa caraaf wey u tegitaankooda loo tagaa ayaa dunuubta kabiiradaa ka mid ah wuxuu ku afreeyey u tegitaankii waa u tegid labadaa loo tagee wuxuu yidhi in waxay sheegayaan loo rumeeyana waa dembi kabiiraho labadaa lagu siyaadiyo wey afartaasoo meesha musanifka ku sheegay wuxuu u horumariyey taswiirta taswiirta axaadiid fara badan ayaa ku soo aroortay oo nebiga ka sugnaatay oo saxiixa wey ee xaaraamnimadeeda inay xaaraam tahay waxay ku soo aroortay axaadiid fara badan waxaa ka mid ah yacni xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim ay soo saareen xadiid ibni cumar wuxuu yidhi ana anabiya sala allahu calayh waali wasalama qaal rasuulkeennaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina aladiina yasnacuuna hadihi suwar yucadabuuna yowma alqiyaama yuqaalu lahum axyuu maa khalaqtum dadka sameeya suuradaha musawirada sameeyaa maalinta qiyaamaha waa la naaraa waa la cadaabaa markaasaa waxaa lagu odhani wixii aad abuurteen ood idinku gacantiinna ku samayseen nooleeya oo nolol geliya soo nooleeya naf naf ku afuufoo geliya baa la odhana wy miyuu naf gelin karaa ma gelin karo wey hadduusan gelinin waa la cadaabayaa mana samayn karo weeyaan waxaa la mid a xadiid kaloo bukhaari iyo muslimba ku sugan xadiid ibni cabbaas wuxuu leeyahay samictu rasuula اllahi sal اllau alay wasalam yaquul rasuulkoo leh baan maqlay kullu musawirin fi اnnaar yujcalu lahu bikulli suuratin sawarahaa nafsah fatucadibhu fi jahannam qof kasta oo wax sawiro naarta ayuu ku jiraa buy waxaa loo yeelaa suurad kasta ou sawiray baa naf la gelinayaa markaasaa wixii ou sawiray yaa lagu cadaabaa maalinta qiyaamaha ayada lafteediiba cadaab ku noqonaysa weeyaan waxaa kaloo la mida xadiid kaloo bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo uu leeyahay abu hurayran oo nebiga ka warinaayo qaala samictu rasuula اllahi sal alla alay wasalam yaquul rasuulkoo leh baan maqlay qaala allahu tacaala waa xadiid alqudsi wa allah baa wuxuu yidhi waman adlamu miman dahaba yakhluqu ka khalqii falyakhluqu shaciira yaa ka dulmi badan qofka waxa aniga aan abuuro oo abuuristeyda oo kale inuu abuuro raadinayo doonayaahy u tagaayo cidna kama dulmi badna weeyaan markaasuu yidhi hadduu wax abuuri karo bal ha abuuro shaciirada waxaa la yidhaha shay kan ugu yar ha abuuro ha sameeyo weeyaan axaadiistaasoo dhan waxay tusaysaa taswiirtu inay musawiradu inay xaaraam yihiin dembi kabiiraana ay yihiin maxaa yeelay waa mutawacad biwaciidi shadiid yutawacadu calayhim biwaciidi shadiid cadaab ayaa loogu goodiyey ood arkaysaan weya culummadu marka waxay leeyihiin markay axaadiistaa ka warramayaan farqi kale male lamana kala saari karo suuraddu ama mid jirmile ha noqoto oo jasad leh la taaban karo oo hoos leh iyo midaan hoos lahayn ha noqoto kay doonta ha noqotee suuraddu waa xaaraam halkaasay leeyihin walidaalika alimaamu nawowi wuxuuba soo guuriyaaba inay ijmaac tahay arrintaasuu soo guuriyaa wuxuu leeyahay a'immada afarta ah waxay mujmac ku yihiin calaa taxriimi suwar suurada xaaraamtinimadeeda sawaaun akaana lahaa dillun am laa ama hoos ha yeesho ama yuusan yeelanin hooska waxa yeesha wixii jurmila hoos yeelanayo halkaasay camima culummadu marka sida alimaamu alkhataabi ibnu bataal ibnu xajar iyo keyrkoodaba yacnii waxay leeyihiin hadalkaas ay ku maaragtay nawaawi uu sheegay oo kale bay ayaguna leeyihiin wax farqiga u dhexeeya ma laha bayna almujasimati wa hayr almujasima midda jirmiga leh iyo middaan jirmiga lahayn ma kala saaraan waxaa marka laga doodaa midda aan jirmiga lahayn tan jirmiga leh oo hooska leh iyadu war kama taagna yacni geedaha la qorqoro iyo asnaamta la sameeyey iyo waxa lamidka ah muran kama taagna xaaraantinimadeeda midda aanan hooska lahayn oon jirmiga lahayn ayay culummadu ka hadlaan sida maalan joornaalada musawirada lagu dhigo oo kale iyo mujallaadka kutubta sawirada lagu sameeyo suuradan maaragtay ee shaksiga qofka laga qaado oo aanan hooska lahayn ayay culummadu ka doodaan qaar waxay leeyihiin weliba culammada mucaasiriinta weeyaan culammada mucaasiriinta ahee wakhtigaan soo gaaray suuradda wakhtigeedaan soo gaaray ay faaftay ayaa ka hadlay waxay leeyihiin qaar yacni waxa weeyaan sida culummada ay mareenay mariyaan xataa haddaysan suuro lahayn asagay la midtahay leeyihiin qolooyin kalena waxay leeyihiin maya yacni ma noqonayso suuradda ma aha waa laga soo reebayaa bay leeyihiin taswiirtaas oo aan hooska lahayn oon jirmiga lahayn suura lama yidhaahday leeyihiin suura lama yidhaahdo maxaa yeelay axaadiista waxaad u jeedaan axyuu maa khalaqtum baa la yidhi wuxuu kaloo leeyahay miman dahaba yakhluqu ka miman dahaba yakhluqu ka khalqi abuuris wax abuuray qof wax abuuro wax sameeyo qofkan aaladan wax ku qaaday suuraddan wax ku qaaday waxay leeyihiin markay tacliilinayaan waxaa la fiirinayaa macnaha iyo cilladda keentaa la fiirinayaa bay leeyihiin macna suura iyo cilladda cilladda iyo maaragtay sababta arrintan loo xarimay baa la fiirini sababta loo xarima waxa weeyaan waa mudaahaatun likhalqi illaahi tacaala allah khalqigiisii ayaa lagu shabahayaa sida uu rabbi u abuuroo kale aad wax u abuuraysaa taasoo kale leeyihiin cillada loo xarimo waa taas wey abuuristii rabbiyoo kale inuu qofku sameeyo waxay leeyihiin qofkan aaladan suuradda ku qaaday mudaahaat likhalqi illaahi ma uunan samaynin khalqiga ilaahi wax u eg ma uunan samaynin oo lama imaanin laakiin waxa weeye waa naaqilun likhalqi illaah walaysa mudaahiyan lahu abuuristii alluu soo guuriyeye isagu waxba ma abuurin suuraddaanu soo qaaday kaamiradaanu ku soo qaaday ama mid la arkaayo ha noqoto ama midda fotograafka ha noqoto ma ujeedaa kii unbuu suuraddii ilaahay buu keenaye wuxuu asagu samaystay ma ahan sidaa darteed ciladii meesha way ka baxaysaa lagu taxriimay bay leeyihin maxaa yeele qofkan qofkii laftiisiiba meeshaan keenoo suurad ka soo qaaday ee ma aha wuxuu isagu samaystay oo gacantiisa ku abuuray ma aha sidaasay leeyihiin calaa ayi taxaal culummadu intii horta laga fogaan karo suuradda in laga fogaadaa la rabaa ilaa waxyaalaha daruuriyaadka mooye taasoo kale weeyaan hadal aada u qiimo badan buu shaarixeena soo guuriyaa uu ka soo guuriyaa sheekha la yidhaahdo asheekh cabdiraxmaan ibnu naasir asacdi ayuu ka soo guuriyaa hadal aada u qiimo badan fataawadiisuu ka keenaya wuxuu leeyahay shay sida maalan waxaa laisku khilaafoo kale marka waxu laisku khilaafo ma xalaalba ma xaaraanba ma banneeya mise ma bannaana culummadu ay ka doodaan haddii shaygu ishkaal ou galo shaki uu kaa galo ma xalaalbaa mise waa xaaraam ma shay la is-amraybaa mise waa shay la reebay waxaad fiirinaysaa sababta shaygan keentay ayaad fiirinaysaa aahaarta ka dhalanaysa raadka ka dhalanaya iyo natiijada ka imaanayso baad eegaysaa buu leeyahy haddii natiijada iyo aahaarta ka dhalanaysaahi ay wax nafcila ou yahay masaalix ay ku jirto khayraad ou ku jiraahi miraha ka dhalanayana ay miro tayiba yihiine wanaagsan wuxuu gelayaa fii qismi almubaax aw ilma'muura bih qeybta mubaaxa ahee la banneeyey ayuu gelayaa ama kan la is-amruu gelayaa laakiin haddaysan natiijo fiican ka imaanin wax nafciyo ku jira aysan jirin khayr uusan lahayn miro wanaagsan oo tayibana aysan ka dhalanaynin waa cagsi weeye waa shay muxarama marka shayga suuradda hadba walbaba waxay ku xidhan tahay maxaa ka ratibmaya in la fiiriyo taas in la fiiriyo weeyaan marka arrintaas oo ah taswiirta culummadu sidaas ayay uga hadlaan waxayna leeyihiin wax alla wixii mufsado ka imaanayso waa la raacinaya laakiin waxay uga jawaabaanay leeyihiin mudaahaat likhalqi illaahi ma noqonaayo maxaa yeele qofka abuuristii ilaahay unbuu suurad ka sameeyey wuxuu isagu abuuray ma ahan bay leeyihiin kan labaad oo musanifku meesha ku sheegay waa kaahinka oo loo tago iyo caraafka culammada qaar waa israaciyaan caraaf iyo kaahin waa isku mid bay yidhaahdeen waxaa soo gelaya marka qofka yidhaahdo qeybkan ka warqaba waxa maqan ayaan ogahon cilmi u leeyahay amase faal baan dhigaayo waxaan ku ogaanaya waxyaalaha qeybkaan ku ogaanaya ama islaamaha la yidhaahdo tusbaxyada fiiriyo waa maryamaynaa yidhaahdo qeybkaan ka warannaa yidhaahdo ama kuwa qaxwadaa samaynaayo waxbaan ka dhex soo saarnaa yidhaahdo waxaasoo dhan isku soo dar ama ka yidhaahdo waa ishaareeyaayo wadaad baan ahayo ishaaraan qaba ummadda waxbaa sheegaa yidhaahdo waa qeybka waxa ka waramo idil u tegistooda loo tagaa waa dembi kabiiro ah waa dembi kabiira bal culummadu waxay u kala qaadaan utegista lafteeda haddii ay tahay inaad u tagto xoolahaasaa iga dhumay muraadkaasaan leeyahay waxaasaan u baahanahay berri maxaa dhici karo haddaa ugu tagto oo mujarad su-aal keliya haddaa ugu tagto wa xaaraam waana dembi kabiiraa bay leeyihi maxaa yeele haybka ilaah baa og qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah fii suurati namal oo ilahay ku leeyahy cid og samaawaadka iyo makhluuqaadka iyo ardada ku jira haybka waxa maqan og ma jiro ilaa allah mooye subxaana wa tacaala ayaa caalimu lhayb ah wey qur-aanka in badana ku arkayso caalimu alghaybi washahaada caalimu lhaybi falaa yudhiru calaa haybihi axad waaa taasoo kale baad arki taa waa xaaraam in loogu tago mujarad su-aal keliya wey haddii aada ugu tagto inaad wixii uu sheegay aada rumayso rumaynta aad rumaysayna maba aha kabiiro keliya kufri bayba noqonaysaa maxaa yeelay shay alle la gooni ahaayo qeybkii ahaa baad qof siisay ood u rumaysay inuu qeybka og yahay quluubta dadkan daalacdaa buu ku leeyahay qalbiga ilaahay baa og cid kaloo ogaan kartaa ma jiro waxa qalbiga ku jira qalbigaada waxa ku jiraan ogahay waa kadib waa waa been waa marka ninkaas hadduuba rumeeyaba hebel inuu qeybka og yahay waaba ku kufrinayaabay culammadu leeyihiin marka arrintaasna waa arrin khatar ah weeyaan marka tasdiiqana sidaasoo ugu dara rumaynteeda la rumeeyo wuxuu musanifku yidhi watasdiiq wa min alkabaa'ir waxaa ka mid a taswiiru dii ruuxin wax ruux u saaxiib ahoo yacni ruux nolol ay ka suurowdo sawirideeda la sawiraa waa dembi kabiiro ah wa ityaanu kaahinin dadka kaahinka la yidhaahdo iyadana yacni maaragtay utagistiisa loo tagaaye waa dembi weyn oo kabiiro ah weeyaan wa ityaanu kaahinin nin kaahin ah markaa u tagto iyo wa ityaanu caraafin iyo caraaf aada u tagtaahi waa dunuub ayadana aada iyo aada u weyn wey waa dembi kabiiraah wasid ziyaadi tasdiiqahum rumayntoodana ku ziyaadiyo afar uga dhig dunuubta aan tirinaynay afar uga dhig wey lanna dadka caraafiinta iyo dadka wax sheego iyo waxa wax maarata qeybkan oga ha yidhaahdaa u tagaaya wuxuu rasuulku noo sheegay afartan maalmood inaan qofkaa salaadiisa la aqbalaynin inaan la aqbalaynin ayuu noo sheegay xadiidka imaam muslim fii saxiixii buu kusoo saaraa yacni wuxuu rasuulku yidhi man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatu arbaciina leyla qofka nin qof caraafa wax sheegsheego u tagaay wax una weydiiyo afartan habeen salaadaha uu tukadaahi lama aqbalo waxaa kaloo jira xadiid kale oo abu daawuud adayaalisi iyo maaragtay abu yacla iyo aimo badan ay soo saareen xadiid cabdillaahi bni mascuud wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man ataa caraafan aw kaahina qofka caraaf u tago ama kaahin u tagaahi faalshowga iyo maarata qeybkan oga ha yidhaahdaa fasadaqahu bimaa yaquul waxa uu leeyahayna rumeeyo oo waa runtii yidhaahdo faqad kafara bimaa unzila calaa muxamadin sala allahu calayh waali wasalam nebi maxamed diinkii lagu soo dejiyey qof ku gaaloobay weeyaan buu leeyahay marka in arrintaas aan la fududaysanin ayaa la doonayaa weeyaan lagana fogaado qaybkana alle keliya inuu leeyahay inaan aaminnaan laka rabaa weya sujuudu ligayr اllahi dacwatu man dacaa ilaa bidcati aw lidalaalati maa hudi wa min akabaa'iri min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa ka mid ah sujuudun sujuud oo wejiga dhulka la dhigo ligayr illaahi alla wax axadaan ahayn wejiga dhulka loo dhigo waxaa kaloo ka mid ah dacwatu wa dacwatu man qof u yeeridii dacaa u yeeray dadki annaasa dadkii ugu yeeray ilaa bidcatin bidca ugu yeeray aw lidalaalati aw ila dalaalati ama baadi ugu yeeray ayadana waa ka mid wey maa hudiya qofkaa lama hanuuninin wey jumlada maa hudiya waa jumla mustanafa la yidhaahdaa waa hadal bilaabanayo maa hudiya qofkaa lama hanuuninin yacni maa hudiya bal dalla fii nafsihi wa adalla gayrahu in la hanuuniye iska dhaafe naftiisana waa uu dhumiyey umad badanna waa uu baadiyeeyey markuu bidcadan ugu yeero weeyaan musanifka meeshaan laba kabiiroo ku sheegay kabiirada koobaad dembiga weyn oo kabaa'irka ka mid a axadaan alla ahayn inaad u sujuuddo waa dembi weyn oo kabiiro ah wey sujuudda ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala waxay tusinaysaa adoon daciifa oo miskiin ah inaad tahay macbuudkaadii allah oo adiga khaaliqaagii ahaa keliya meeshaada wejiga meesha ugu sharafta badan bani aadamka wey waad ogtihiin bani aadamka intaan uma ogolo dhib inuu ku dhaco haddii wax lagu soo tuuro waa waa sii jeestaa ama gacmuhu ku gabadaa leanna gacantiibaa waxay noqonaysaa mid wax lagu ilaaliyo wejiga qiimihiisa wey wejigaas allah bas in dhulka loo dhigo ayay maaragtay ayaa maaragtana laka doonaya alla oo lagu leeyahay cidaan ilaah allah ahayn qofka u dhigaahi waa qof ilaahay la simay makhluuqiisii la simay wey qof allah makhluuqiisii la simay ayuu noqonayaa marka sujuudu ligayr illaah waa sujuudda waa min khasaa'is aluluuhiya ilaahnimada rabbi wuxuu addoommada uu kala gooni noqday waa sujuuddaa weeyaan idan markii qofka uu u sujuudo faman sajada ligayr illaah faqad shabaha almakhluuqa bihi qofka axadaan alla ahayn u sujuudo wuxuu makhluuqibuu alla u ekaysiiyey waxaa la mida inxinahana waa soo gelaya sujuud inxinaha inuu rukuucdo qofka dadkeenna markii la isi salaamaya inta badan waad arkaysaa markuu qofku salaamo hoosuu u rukuucaya dadka dad usoo gurguuran ayaa jiro wadaadada qaar markay dadku usoo socdaan halka inta jilbaha dhigtaan ay soo gurguurtaan bay markaa kabacdi salaamaya taqdiis lama yidhaha sidaas waalidka adiga ku dhalay oo cidkaaga xaq badan aysan jirin yacni xataa markaad salaamayso inaad shumisa waa lagaa raba madaxa ka dhunko gacmaha ka dhunko laakiin gacanta kor usoo qaadee shumi foorarka xataa inxinaha lama ogolaa la yidhaahdaa rukuucda allah iskale subxaana wa tacaala allah iskale cid kale inaa u sujuuddo iska daa ama u rukuucdaba marka sujuud ligayr illaah allah iskale cid kale oo loo sujuudana waa xaaraam wey waa xaaraam rabbi wuxuu leeyahay ayaa makhluuqaa wax ka siisa wey kan labaad waxa weeye ou musanifku meesha ku sheegay qofka inuu dadki bidco ugu yeero ama baadi ugu yeero bidco maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa yani maa uxdita fi ddiini min gayri daliilin waxa diinkan lagu soo daray oo wax daliila aan loo haynin ixdaaf horta waa inuu jiro ixdaaf waxaa la yidhaahdaa wax soo darriyo hore u jirin hadda yimid wey waa waxaan nebigana ogeyn saxaabadana ridwaanullaahi calayhim aysan nooga soo guurin markii nebiyulaahi maxamed ou noolaana aanan diin ahayn in ummadda diin looga dhigo ayaa la yidhaahdaa ixdaafka waa kaa weeyaan alixdaaf fi ddiin wey waa in diinkii lagu soo kordhiyay marka bidco la leeyahay bidcada waxaa la yidhaahdaa waa muxdatha fi ddiini baa la rabaa ee mucaamalaadka adduunka laga hadli maayo adduunka mucaamalaadkooda markii la yidhahdo qofka war waxaan waa bidco la yidhaahdo nebigii ma ogeyn wuxuu kula aadaa wixii adduunkaa diyaaradahaba nebiga ma ogeyn uu kuleeyahay iyo maarata maraakiibta iyo baabuurta iyo waxaasoo dhan maarata nebiguba ma ogeyn uu kuleeyahay baabuurta iyo iyo diyaaradaha miyaa la caabudo ama cibaada ma diin baa waxaa la rabaa maa uxdita fi ddiin ayaa la yidhahda diinka waxa lagu soo kordhiyey ayaa la yidhaahda oo weliba wax daliila aan loo haynin oo aan nas lahayn ayaa la yidhaahdaa walidaalika ibnu rajab kitaabkiisa jaamica alculuum walxikam markuu xadiidka shanaad ku sharxayo wuxuu leeyahay kullu man axdatha shay-an wanasabahu ila ddiini wlam yakun lahu aslu min addiini yurjacu ilayhi fahuwa dalaalat wddiinu minhu barii wuxuu leeyahay cid alle ciddii ku soo darto shay aan diinta ka mid ahayn oo diinkana inuu ka mid yahay ku sheegto ugu abtirisaahay wax aanan diinka asal u noqonayahay uusan jirin waa dalaalo waa baadin wey diinkuna beri buu ka yahay buu diinkuna beri buu ka yahay waa taa weeyaan diinkana beri buu ka yahay wey maxaa yeelay nusuusta tilmaamayso itibaacu sunna itibaacu lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada in la raacaa nusuusta tilmaamaysaah aad iyo aad bay u badan tahay ama qur-aanka ha noqoto ama axaadiista ha noqoto inaan kitaabka iyo sunnada qaadanoon ku ekaysanana waa shay dan noogu jirta weeyaan danteena adduuniya aakharaba ayaday ku jirtaa ziyaadaadba intii diintaana intana la amray baaman la imaan karaynin intana la amray baanan la imaan karaynin waxa weeye in laga tago bidacda in horta itibaac lala yimaado waxaa tusinaya aayadda fi suurati nisa ku jirto waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayattabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannam wasaa'at masiira allah wuxuu leeyahay cid alle ciddii khilaafto rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii xaq u caddaaday dabadeed mu'miniinta waddaday mareen mu'miniinta wakhtigaa joogtay nebiyulaahi maxamed baa maaragtay qaa'idkoodii ahaa saxaabadii baa ku xigtay oo maaragtay rasuulka ardadiisii ahayd wakhtigu qur-aanka soo degay mu'miniinta waddaday mareenna waddo aan ahayn maray oo khilaafay cidday ka weli dhigtaan baan weli uga dhigaynaa naartana jahannama ayay gelayaan buu allah leeyahay subxaana wa tacaala marka waa khilaaf kitaabkii qur-aanka iyo sunnadii la khilaafo wey wuxuu alla leeyahay subxaana wa tacala fii suurati ali cimraan qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuuni yuxbibkum allah wyfir lakum dunuubakum allahu afuur raxiim haddaad tihiin kuwa alla jecel aniga iraaca waa nabiy llaahi maxamed raaca calayhi salaatu wasalaam markaad nabiga raacdaan yuxbibkum allah allah idin jeclaana jacaylka ilaahay waxaa lagu raadiyaa itibaacu rasuul nabigoo la raaco calayhi salaatu wasalaam markaasaa khufraanu dunuub iyo helaysaa wuxuu alla leeyahay subxaana wa tacaala fii suurati nisa man yutic rasuula faqad aaaca allah wman twalaa famaa arsalnaaka calayhim xafiidaa qof alla qofkii nabiyulaahi maxamed ateeco waa qof ilaahay ateecay subxaana wa tacaala marka sunnadana way ku badan tahay waxaa ka mid ah xadiidkii maaragtay bukhaari muslim ay soo saareen xadiidu caaisha man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun cid alle cidda ku soo darto fii amri diinina waxaanan ka mid ahayn kusoo siyaadiso waa marduud calaa saaxibihi waa lagu celinaya laga aqbali maayo waxaa la mid ah riwaayada imaamu muslim oo la goonida noqday oo isla xadiidkaas laftiisa caaishana ay nebiga ka warinayso man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun camal qofkii sameeye aanan kaan anagu samaynay ahayn waa marduud calaa saaxibihi waa lagu radina lagama aqbala nebiga calayhi salaatu wasalaam khudbadihiisa markuu bilaabayo bidacda waa ka digi jiray wuxuu dhihi jiray ama bacdu faina khayra alxadiidi kitaabu allah wa khayra alhadyi hadyu muxamadi sala allahu alayh ali wasalam wa shara lumuuri muxdathaatuha wa kula muxdathatin wa kula bidcatin dalaala buu dhihi jiray wax alla wixii gadaal laga keenay oo dadka diin looga dhigay waa dalaal iyo baadi weeyaan kuma sii jira markuu qofku bidcadii uu dad ugu yeero bidcada uu qofku la yimid boobu dalaal ku sugan yahay hadduu dad ugu yeero yidhaahdo bidcadaanee diin ahee diinha laga dhigtana haddii xataa uu dhinto bidcadaas oo qofka aakhare uu aado inta bidcadaas lagu dhaqmayo isagana dembi baa u socda isagoo qabrigiisa ku jiro halkaasuu qabrigu ku sugan yahay waxaana tusayo yani waxaa tusaya xadiidka imaamu muslim fii saxiixi ku sugnaa xadiidu jariir bni cabdillaahi albajali radi allahu canhu wuxuu rasuulku yidhi man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha min gayri an yanqusa min ujuurihim shay-un wman sana fi lislaami sunnatan sayi'a kaana calayhi wisruha wa wisru man camila biha min gayri an yanqusa min awsaarihim shay qofka islaamka dhexdiisa wax sunnaa ku jideeyo sunnada waa inay asal diinta ku leedahay wey ajarkeeduu leeyahay hadduu dhinto iyo ciddii ku camalfashay ajarkeeda iyadoo aan qofkii sameeye aana waxba laga nusqaaminayn laakiin sunna sayi ah oo bidcadii ah qofkii sameeyo bidco la yimaado taas waxa weeye ummaddaas u jideeyo ummaddii uga tagaahi wuxuu leeyahay falahu wisruhaa wa wisru man camila biha asaga dembigeedii wuu leeyahay cid alle ciddii ku camal fashay macsidaas iyo bidcadaasna waa uu leeyahay iyadoo aan laga nusqaaminaynin ajarkeedu waxba aan laga nusqaaminaynin wey marka waxyaalo badan oo diinka lagu soo kordhiyo waxa weeye aad iyo aad in looga fiirsado dadku kitaabka iyo sunnada nagu filana aynu ku ekaano ayaana la ka doonayaa weya dadka inaan aad uga inaan haddaan nahay dadka inaan aad uga fiirsanno muslimiintii baa la rabaa bidacda inaan iska ilaalinna baa la rabaa walidaalika sheikhu wuxuu yidhi maa huudiya qofkaa lama hanuuninin hanuunna ma haystuu yidhi sujuudun oo min alkabaa'ir waxaa ka mid a sujuudun ligayri illaah alla waxaan ahayn oo loo sujuudo wejiga dhulka loo dhigo dacwatu wa dacwatu man qof u yeeriddii dacaa u yeeray ilaa bidcatin bidcad dadka ugu yeeray aw lidalaalati ama dalaalba ugu yeeray dalaalka wixii bidcada ka soo haray oo macaasiya wey macaasiba ugu yeeray mafrash buu udhigo yidhi kaalay halkan ha lagu maarata ha lagu qayilo halkan meeshan meel maarata macsi ribaabuu dadku baray u jideeyey wuxuu u sameeyey maarata meel zine iyo wax lamida lagu sameeyo kalaabiyo lagu tuntay iyo balaayo u sameeyey waxaasoo dhanba waa soo gelayaan dalaalka weeyaan ow lidalaalata ugu yeero isaguna dacwadiisii wuxuu ka mid yahay dunuubta waaweyne kabiirada ah maa hudiya buuyi axadka sidaa sameeyey lama hanuunine bal isaguna waa dhumay dadkiina waa uu dhumiyey maxaa yeelay allah wuxuu leeyahay qofka aad dhumiso liyaxmiluu wsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min wsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin alaa saaa maa yasiruun fii suurati naxl waxay leeyihiin inay xambaaraan dunuubtoodao kaamila bay dusha saaranayaan dadkii ay dhumiyeen dunuubtoodiina dushay saaranayan ciddii adiga aada sharta ugu yeertay baadida ugu yeertay bidcada ugu yeertay dembigeeda aadna dushaa saaranaysaa weya liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min awsaari aladiina yudiluunahum dadka ay dhumiyeen dunuubtoodiina ayagana dushay ka saaran tahay ayadoo qofkii dhumayna dembigiisa uu leeyahay haddana adiga nasiib weyn baad ku leedahay weyaan hada wbilahi towfiiq sala allahu wslam calaa nabiyina muxamedi waali wasaxbi wslm intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu wslama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online